bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti waxaan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar caarte ayaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xarinka kaga jaray goob loogu talagalay in lagu aruuriyo gurmadka dadka loo sameynayo dhibaatooyinka abaaraha ay ku haysaan qaybo ka mid a soomaaliya ayadoo madasha goobjoog ay ka hayeen xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale safaaradaha qaar ee jooga gudaha magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa goobtan waxaa ku wehelinayay munaasabada xarinka uu kaga jarayay wasiirka musiibwasiirka gargaarka iyo musiibooyinka maryan qaasim iyo sidoo kale xubno ka tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo sidoo kale safaaradaha masar iyo shiinaha madasha ayuu hadallo ka jeediyey waxauna sheegay in loogu talagalay in halkani laysugu keeno waxyaabaha shacabka soomaaliyeed ay ugu talagaleen in gurmad loogu sameeya walaalahooda dhibaatooyinka abaaraha la daaldhacaya asigoona tilmaamay in si siman ay u gaari doonto dadka xilli waxaanu kusoo aadayaa goobta furitaankeeda xilli si adah loo dhaliilayo guddiga gurmadka abaaraha qaran ee hore dowladda soomaaliya u magacawday kuwaas oo la sheegayo inaysan ku guulaysan gaarsiinta waxyaabaha gargaarka ee loogu talagalay dadka dhibaatooyinka ay ku haystaan qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxa ay sheegayaan in maanta qarax miina loo dhigay guddiga abaaraha qaran xilli ay kusii jeedeen qaybo ka mid ah deegaanadah dadku ay daadsan yihiin ee ku yaala duleedka caasimada soomaaliya gaar ahaanna waaxiga inta u dhexaysa jaamacadda shabeelle ilaamaa laga gaaro sarkuusa waxaana la sheegayaa in miina dhulka dhinaceeda la dhigay uu la kacay mid ka mid a goronyada gaadiidka ah oo ay la socdeen xubno ka tirsan guddiga heerka qaran ee abaaraha waxaa ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga gawaaridaasi miinooyinka loo dhigay guddoomiye ku-xigeenka guddiga abaaraha qaran sheekh nuur baaruud gooxan kaasi oo warkooban uu saxaafadda siiyey kaga xog warramay dhibaatadii ka dhalatay qaraxa inkastoo meesha ka saaray in waxyeele ay kasoo gaartay dadkii gaadiidka saarnaa qaraxa miinada ee lala beegsaday balse waxa uu sheegay in burbur xoogan uu soo gaaray gaarigii miinadaasi ay haleeshay
gobolka banaadir iyo dad kaloo marti iyo adekolaya ayaa marka hal baabuur baa qarax qabsaday baabuurka dhaawac weyn baa gaaray baabuurka laakiin dadkii saarnaa waxba ma noqon maxaayadaas tahay meena wadada dhinaceeda la dhigay dhinaca kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom ayaa ka wada howlgallo miina baarisa inta u dhexaysa deegaanka lafoole iyo xaawo cabdi waxaana la sheegay inay soo saareen ilaa iyo saddex miino oo mid ka mid a goobta ay ku qarxiyeen wararku waxay intaasi ku darayaan in halkan la geliyay socodka gaadiidka iyo dadweynaha muddadii miina baaristaasi ay soconaysay saraakiisha howlgalladan hogaaminaya ee amisom iyo dowladda soomaaliya weli kama aysan hadin natiijada baaritaanadii maanta ay ka sameeyeen inta u dhexaysa xaawo cabdi iyo degmada lafoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana wararka haatan naga soo gaaraya halka ay sheegayaan in dib ay u bilowday soo socodkii gaadiidka iyo dadweynaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye deegaanadaasi ayaa u badan gooba inta badan miinooyin weeraro miinooyin loo adeegsado lagula beegsado konayada ka tirsan ciidamada midooda afrika ee amisom ee wadadaasi inta badani marta iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya ayadoo waxyeelana mararka qaar ay kasoo gaartay gaadiidka dadweynaha oo inta lahooga gaaray halkaasi maraya hadda ka hor ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya labaatan ruux oo ka mid aha dadkii gaarigaasi saarnaa marka laga reebo wadihii gaariga oo ka badbaaday xilligaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer dadkii soomaalida ahaa ee ku geeriyooday duqeymihii diyaaradaha xulafada sacuudiga uu horboodaya ay ku qaadeen doon ay saarnaayeen dadkaasi oo ku sii jeeday dalka suudaan ayaa maanta lagu aasiyaa magaalada waa dalkaasi yemen ayadoona kooxda xuutiyiinta ah oo shuruudo ku xiray aaska dadka soomaalida ah dib u ogolaaday mar dambe ka gadaal markii la sheegay in dowladda soomaaliya ay qadka telefoonka kula xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan kooxda xuutiyiinta ah oo ay kala hadashay aaska dadka soomaalida ah ku dhowaada saddex iyo afartan ruux oo soomaalida ah ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ugu aaso dalkaasi yemen sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda yemen ee soomaaliya waxaana sidoo kale la tilmaamay in dowladda soomaaliya oo horey u diidaneeday shuruudaha dowladda waa shuruudaha kooxda xuutiyiinta ah ay mar dambe dib ka ogolaatay in qadka telefoonka ay kula hadasho si loo aso dadka soomaalida oo talaagada ku jiray tan iyo markaasi wixii ka dambeeyey waxaana weli la daaldhacaya dhibaatooyinkii dhaawacyadii ka soo gaaray ku dhowaada siddeetan kale oo ayagu waxyeelo dhaawacyo ay ka soo gaartay duqayntaasi weli ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka doonta soomaalida ee sare lagu qaaday inkastoo dowladda soomaaliya ay ka dalbatay dowladda yemen in la caddeeyo ciddii ka dambaysay weerarka lagu qaaday dadka soomaalida oo waxyeelada ay ka soo gaartay duqayntaasi baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliyana waxa uu maanta ku wareejiyey arrinta mooshinka ka dhanka ah saldhigga dalka imaaraadka carabta uu doonaya inuu ka dhisto magaalada barbar ah ee maamulka somalilan deegaanada uu ka arrimiyo waxaana baarlamaanka soomaaliya oo arrintani kal hore mooshinka usoo gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka ay ku eedeeyeen in guddoomiyaha uu curyaaminayo sidoo kalena aanu u gudbin xildhibaanada soomaaliya mooshinkan ka dhanka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo arrintan iska difaacaya ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ku wareejinayaan mooshinkan in warbixin ay ka keenaan asigoo tilmaamay in ra-iisul wasaaraha uu qori doono warqad ku aadan mooshinkan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay kaga soo horjeedaan saldhigga imaaraadka carabta uu doonaya inuu ka dhisa magaalada berbera xubno ka tirsan dadka hogaaminaya mooshinkan xildhibaanada ay keeneen ayaa ku eedeeyey guddoonka baarlamaanka soomaaliya inuu caqabad ku yahay dhaqaajinta mooshinkan iyo waxyaabaha ay kaga dalbanayeen baarlamaanka in loo qaybiyo taasi oo lagu waday in doodeeda ay bilaabato gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa haatan sheegaya inuu asigu u gudbi doono warqad qoraal ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyre taasi uu kaga dalba doono in si deg dega xukuumadda warbixin ay kaga keenta arrintaa ku aadan saldhigga magaalada berbera ee dalka iskutaga imaaraadka carabta oo aan weli laga warhaynin waxyaabaha uu ku salaysan yahay marka laga reebo gaarista heshiiskan xubno ka tirsan maamulka somalilan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaan tegay dalkaas u tagay imaaraadka carabta ayaan kala hadleen arrintan ama aan ka warbixinin waxyaabihii ay ka wada hadleen inay qayb ka aheeday arrinta ku aadan saldhigga militari ee imaaraadka uu doonaya inuu ka dhiso magaalada berbera dalka soomaaliya oo ah dowlad madax bannaan tan iyo wixii ka dambeeyey lixdankii ayaa dad badani waxay rumaysan yihiin in tani caqabad ay ku keeni karto madax bannaanida ummadda soomaaliyeed maadaama heshiiska ay gashay maamul si iskood ah isu madax bannaaneeyey taasi oo dowladda soomaaliya wax shaqo aysan ku lahayn arrintan ayaase laga sugaya dowladda inay ka hadasho welina ma jirto mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka hadlay arrintan marka laga reebo tiro xildhibaana ah oo mooshin ka keenay arrintan taasi oo ay kaga soo horjeedaan arrinta ku salaysan dhismaha saldhigga militari ee laga dhisayay magaalada berbera wararka inaga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in maanta wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi uu ku amray in la baneeyo waa isbitaalka guud ee magaalada jowhar oo haatan ay ku shaqayso hay-ad madax bannaan waxa uu sidoo kale xabsiga loo taxaabay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada jowhar kaasi oo ay dad badani ka caroodeen waxaana ka bilowday magaalada sida wararka aynu ku helayno dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda arrintan ayagoona dadweynaha dibadbaxyada dhigaya ay ku dhawaaqayaan ereyo ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle oo ay ku eedeynayaan inuu ka soo horjeedo ama caqabad uu ku yahay sii shaqaynta isbitaalka oo ah midka keliyahe loogu adeego bulshada ku dhaqan magaalada jowhar warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa nagay intaa warka waxaa idin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaaynu dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu